أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شضى رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوح كلا ساروي في الزكاة وحو فصل يا هي زكاة يا أحكام تيدي sheekhu raximah ullahu tacaala bacdamaa uu noo soo dhammaystiray salaadda iyo axkaamteedii iyo masaa'ilkii la xidhiiray wuxuu rabaa sheekhu halkan inuu ka caddeeyo sekada iyo axkaamteeda sekadu waxay iska leedahay asbaabu tashriic sababo loo jideeyey ayaa jira iyo masaalix bini aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dhexgeliyey sekada amarkeeda maxaa yeelay ma jiro amar ilaahay bini aadamka uu amro ilaa wa min waraa'ihi faa'idatun wa maslaxa amar kasta oo ilaahay bini aadamka uu amro bini aadamkaa maslaxa ugu jirta bini aadamkaa faa'iida ugu jirta faa'iidadaasi ha noqoto mid adduunyo iyo mid aakhiro labadaba faa'iidooyinka sekada waxaa ka mid ah iyo asbaabu tashriic iyo sababaha iyo xikmadda ku jirta sekada in la jideeyo alimtihaalu biamri illaahi wa amri rasuulihi sala allahu calayhi wasalam faa'iidada laga helayo sekada bixinteeda waxaa ka mid ah in qofka horta uu qaadanayo amarkii ilaahay iyo amarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay qofku hadduusan amarkaa qaadan oo sekada uusan bixinin iyadoo laga helay shuruuddii iyo axkaamtii sekada guud ahaanba laga helay waxay ka mid tahay min asbaabi alcadaab sababaha qofka loo ciqaabayay ka mid tahay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waaladiina yaknisuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illaah fabashirhum bicadaabin aliim kuwa xoolaha kaydaysanaya oo dahabka iyo fidada iyo wax walboo sekadu ay ku waajibtay kaydaysanaya walaa yunfiquunaha fii sabiili illaah jidka ilaahayn oo loogu tala galana sekadii aan ku bixinaynin fabashirhum bicadaabin aliim cadaab xanuun badan ugu bishaareeyaan marka sekada diididdeedu waxay ka mid tahay min asbaabi alcadaab sababaha cadaabka keena ayay ka mid tahay min xikami tashriic waxaa ka mid ah xikmooyinka loo jideeyey sekada bixinteeda shukru llaahi tacaala calaa nicmati almaal shukru llaahi tacaala calaa nicmati almaal nicmada maalka in ilaahay looga shukriyo oo looga mahad celiyo maxaa yeele qofku sekada markuu bixinayo ulajeeddada sekada uu bixinayo waxaa ka mid a min baabi shukri lilaahi calaa haadihi nicmati aljaliila maalkan xalaasha ah oo ilaahay uu ku manaystay ayuu ilaahay uga shukrinaa shukrigana waxaa ka mid a in maalka sekada laga bixiyo ilaahay wuxuu leeyahay lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad igu shukrisaan nicmada waa idiin siyaada waxaa kaloo ka mid ah min asbaabi tashriic tadhiiru almusaki tadhiir almusaki qofka sekada bixinaya in loogu dembi dhaafay oo dembi dhaaf uu ka helayo waxaa kaloo ka mid ah asbaabu tashriic iyo xikmatu tashriic atakaaful alijtimaaci atakaaful alijtimaaci yacni bulshadu inay iskafaalo qaado oo qofkii faqiirka ahaa iyo miskiinka ahaa la kafaalo qaado noloshiisa qaybo ka mid a oo taasina waxay keeni waa min baabi zarci almaxabati bayna alfuqaraa waalaqniyaa iyadoo waxaa isku jeclaanaya dadkii fuqarada ahaa oo xoolaha aan haysanin iyo dadkii aqniyada ah oo ilaahay xoolaha uu siiyey ayaa isku jeclaanaya sekada bixinteeda maxaa yeele qofku faqiirka ahi hadduu og yahay xoolaha sekada in la siinayo wuxuu ku ducaynaa uu jeclaan mar walbaba qofkan maalqabeenka ah in maalkiisa ilaahay u barakeeyo maxaa yeeley mahmaa wuxuu og yahay maalku hadduu u kobco oo uu u barakoobo in isagana qadarka yacni ku soo aadayo sekada in qadarkaas uu u badanayo og yahay oo xoogaa fiican uu ka helayo haddii maalkiisa ilaahay u barakeeyo subxaanahu wa tacaala ama haddii sekada la diido oo qofku sekada uusan bixinaynin waxaa imanaya mujtamaca fuqarada ah ee ku hareeraysan inay cadaawaystaan inay cadaawaystaan ama hadduu sekada bixiyo dadka fuqarada ee qaraabada ee masaakiinta uu siiyo waa ugu ducaynayaan maxabo iyo kalgacayl ayaana dhex maraysa fuqaradii iyo dadkii akhniyada ahaa wa hiya ismun lilqadri اlmukhraji can ilmaali wa can ilbadan wuxuu ku yidhi sheekhu wuxuu rabaa marka hore inuu kuu tacriifiyo horta zake maxaa la yidhaha wa hiya zakadu ismun zakadu waa magac magacaasoo lilqadri qadarka u sugnaaday qadarkaasoo almukhraji laga bixinayo can ilmaali wa can ilbadani maalka iyo jirhkaba laga bixinayo maalka qadarka aad ka bixinayso oo miskiinka faqiirka aad siinayso kaasaa waxaa la yidhaha zaka waxa aad miskiinka siinayso oo qadarka aad bixinayso ayaa waxaa la yidhaha zaka zakada badanka jirhka bini aadamka laga bixinayona iyadana waxaa la yidhaahaa zako oo jirhka midda laga bixinaya waxaa loola jeedaa zakaatu ulfidri maxaa yeele zakada zakaatulfidriga ah oo ramadaanku markuu dhammaado maalinta ciidda la bixinayo zakadaas waxaa laga bixiyaa badankaaga jirhkaaga laakiin lagama bixiyo dukaan iyo xoolo ariyoo yacni aad leedahay iyo beer kuu baxday iyo midna lagama bixinayee waa jirhkaaga waxaad ka bixinaysid marka waxaad zakadu u qaybsantaa zakaatul-maal iyo zakaatulbadan zake maalka laga bixinayo iyo zake laga bixinayo dadka laga bixinayo labadaasi u qaybsamaya wa tajibu zakaatu lmaali zakaatulmaal way waajibtaa fii hamaaniyati asnaafin siddeed nooc ayay ku waajibtaa zakadu zakadan la leeyahay zakaatulmaal waxay ku waajibi yidhi sheekhu fii hamaaniyati asnaaf siddeed nooc ayuu ku waajibi siddeeddaas nooco minhu min almaali maalka ka mid a siddeed qaybood ayaa sakadu dhinaca maalka uga waajibta siddeeddaa waxaa ugu soo horeeya annaqdaan labadii lacagood labada lacagood waxaa loola jeedaa addahabu waalfida lacagta dahabka iyo lacagta fidada sakadu way ku waajibtaa waxaa kaloo la mid a naqdaanka xilligii kutubtan la qorayo iyo xilligii ka horreeyey oo cahdigii nebigeenna sala allahu calayh wasalam ayaa lacagtu waxay ahaan jirtay naqdaan dahab iyo fido ayaa lacagta ahaan jiray waxa shilinka wax lagu kala gato oo tabaadulka loogu isticmaalo ummaddu ay ku kala beddeshaan wuxuu ahaan jiray dirham iyo diinaar labadaasaa lacag ahaan jirta dirham iyo diinaar diinaarkuna dahab u ahaa dirhamkuna fidu ahaa labadaasaa lacag ahaan jireen marka labadaas waxaa ka horreeyey yacni waxyaalaha nuquudda ama nuquudu tabaadul la yidhaaho oo lacagaha wax lagu kala bedelanayo waxay soo mareen maraaxil fara badan markii hore ma jiri jirin xataa dahab iyo fida wax lagu kala iibsadee tabaadulku wuxuu dhiiri jiray tabaadulu alcuruud bilcuruud wax la yidhaaha jiri jiray badeeca badeeca lagu kala bedesho xilligii hore lacag xataa ma jiri jirin waa xilligii jaahiliyada iyo wixii ka sii horreeyey cahdiyadii cuhuuddii hore waxaa jiri jiray tabaadulu alcuruud bilcuruud qofku hadduu doonayo maalan inuu soo iibsado raashin uu soo iibsado raashin hadduu doonayo inuu soo iibsado xilligii hore lacag maba jirine badeecuu raashinkaas dhaafsan jiray markuu doonayo maalan loor ganleya inuu soo iibsado wuxuu siisanaa wax u dhigma oo xilligaa iyaga tacaarufkooda iyo curfigooda iyo dhaqankooda u dhigmi jiray maalan neef arioo kale ayuu maaragtaay ku beddel qaadana hadduu doonaayo inuu iibsado ganley uu iibsado loor ganley inuu iibsado wahaakadaa badeeca badeeca la qaabishiyey ahaan jirta ka bacdi arrinkaas waa soo tadawurayo waxaa culays noqday qofkii hadduu safar gelayo maalan uu doonayo inuu wax soo iibsado badeeco waxay noqon jirtay badeeco badan inuu xambaaro si uu badeeco kale ugu soo beddel qaato taasi dhibay bini aadamkii ku noqotay bini aadamkii marka wuxuu samaystay lacagahan la yidhaha nuquudda lacagaha nuquudda la yidhaaho dahabka iyo fidlada ka samaysan lacagahaasay yacni isticmaaleen maadaama badeecadii mar walbaba aan la xambaari karin lacagahadaasoo fududaynayo qofku markuu safarada gelayo inuu jeebka isaga qaato jeebka inuu isaga qaato lacagahaas marka naqdaanka hadda kitaabku inoo sheegayo xilligaas xilligii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ayay jiri jireen iyo cuhuuddii iyo casriyadii ka dambaysay laakiin hadda waa la beddelay oo dahab iyo fido adduunka meelay ka shaqeeyaan ma jirto dahab iyo fido lacag ah meel ay dunidan aan ku noolnahay ay ka shaqeeyaan oo lacag looga isticmaalo ma jiraan laakiin hadda waxaa beddelay waxyaalahan la yidhaha cumlada cumlaa beddeshayoo cumladana waxaa weeye waa lacagtan lacag soomaaliga doolarka lacagtan junayha la yidhaaho oo suudaantu ay isticmaalaan oo kale lacagahaas maaragtaahay dunida doolarkii oo kale kuwaasaa waxay beddeleen lacagihii hore oo ka samaysnaan jiray dahabka iyo fidada idan marka culimmada waxay leeyihiin fuqahadu haddiiba dahabkii iyo fidadii booskoodii lacagahani ay istaageen sidii dahabkii iyo fidadii sakadu ay ugu waajibi jirtay ayaa iyagana sakadu ugu waajibi oo annaqdaan wamaa raaja wa qaama maqaamahumaa wixii maqaamkooda istaagana waa la mid dahabkii iyo fidadii wixii maqaamkooda istaagaya ilaa dahabka iyo fidada waxay ahaayeen tabaadula loogu isticmaali jiray waxba lagu kala bedel qaadan jiray wax kastoo wax lagu kala bedel qaato bini aadamku uu ku heshiiyo oo mustalax uu ka dhigto isaguna waxay noqonayaan axkaamtii dahabka iyo fidahay yeelanayaanoo sakadu waajib ayay ku noqon walibilu geeli wey geela isagana sakadu waa ka waajibi iyo walbaqaru loodi iyo walghanamu arigii ariga isaga iyo looda iyaguna zaka ka waajibayso iyo walquutu quudkii raashinkii raashinkii beeraha ka baxayey beeraha raashinkii ka baxayey iyadana sakadu waajibu wa tamru iyo timirtii timirtu hadday kuu baxdo iyadana zaka ka waajibayso walcinabu cinabkii wey cinabku isaguna hadduu kuu baxo oo beerta uu kaaga baxo isagana waxaa ka waajibaaya zako siddeeddaas nooc ayaa sakadu ay ku waajibtaa xagga maalka markii la yidhaaho wa shuruudu wujuubihaa wujuubi zakaat zakadan wujuubkeeda shuruuddiisii shuruuddaa la leeyahay qofku zaka ku waajibtay sitatun lixu lix shardi qofku haddii laga helo zakadii waajibay ku noqon alislaamu islaamnimo qofku inuu muslim yahay waa shardi ama gaalkii waa inuu marka hore tawxiidka uu soo galo tawxiidka inuu soo galo tawxiidka uu qiro ayaa la dooni marka hore waalxuriyatu xurnimow xurnimo la yidhi maxaa baxay addoonkii lianna alcabda laa yamliku shay-an meeshan waxaa shardiya mulki shuruudda waxaa noo soo socotaa walmulku taam waalcabdu laa yamliku shay-an addoonkuna waxba ma milkin karaba isagaabaa la milkiyey isaga naftiisa ayaa la milkiyey isagu marka waxba ma milkin karo maadaama wax hoolaaba uusan milkin karin isaga saka kuma waajibta ilaa wuxuu haystay wuxuu milkin karaahi ma jiraan addoonka waalxuriyatu xurnimona waa shardi waalmilkuna waa shardi milkigaasoo ataamu oo dhammaystiran xoolahan inaad maalig tahay oo weliba milkigu uu kuu dhammaystiran yahay waa shardi milkiga dhammaystiran waxaa ku baxaya waxyaalahan la yidhaaha mukaafa'aat almuwadafiin mukaafa'aat almuwadafiin iyo maalkan la yidhaaho maalka xaaraamta ah oo qofka khasnadihiisa ku jira waxaasoo dhan wax sakaahu ka waajibi maayaan mukaafa'aat almuwadafiin xoolaha loo yaqaan waxaa weeye waa xoolahan inshuuransiga ay yidhaahaan oo maalan shirkaddan ama kambenigan waxaa laga yaabaa in shaqaalo badan uu shaqeeyo sharikaadka qaar ama kambaniyada qaar waxay sameeyaan qofku markuu mutaqaacid noqdo oo shaqada uu ka fadhiisto waayeel uu noqdo ama shaqada uu doonayo inuu ka ruksaysto ama uu dhinto saddexdaas sabab markay ku yimaadaan mid ka mida lacagay u aruurinayaan intaas maalintii shaqada laga diiwaan geliyey ilaa intaas lacago inshuuransiyaa meel loogu ridi lacagahaasaa u aruurinaya lacagahaas goormaa la siinaa markuu dhinto ama markuu mutaqaacid noqdo waayeel uu noqdou shaqaysan waayo ama markuu iskiis shaqada uga tago saddexdaas sabab mid ka mida markay ku yimaadaan lacagaa la siiyaa kambaniyaasha waaweyn qaybo ka mida lacagahaas marka oo lagu siin doono markii aad dhimato kabacdi warasadaadii iyo dadkii ku dhexli lahaa la siin doono ama markaad waayeel noqoto inta lagu ururay lagu siinayo hadda zaka waajibkuguma aha goormay zaka waajibkugu ilaa akoonkaagaba kuma jirto lacagtaas zaka goormay waajibkuu noqon milki taama markii aad heshid oo lacagtii kambanigu intaas uu ku aruurinayay toban sano ha noqoto soddon sano ha noqoto afar intaad shaqada ku jirtay lacagihii uu ku aruurin jiray maalintii gacanta uu kaa saaro maalintaas maxaad heshay almilku taam milkiga taam maalintaas ka bacdi waxaa kuu bilaabanaya bidaayat alxawl sanad halkaasuu ka bilaabma markii sanad gacantaada lacagta ku jirto ama akoonkaaga uu ku jiro sanad soo wareego markaas ka bacdi aad ka bixinaysa ko laakiin ma dhahaysa intay akoonka kambeniga lacagta ay ku jirtay sanadihii kambenigu uu kaa haystay lacagta uu kaa haystay ma lagugu dhufanayo zaka kugu waajibi mayso maxaa yeele milkiba ma jiro nin kale akoonkiisa lacagta ku jirta mooye leannahu lacaga maxaa lagu milkiyaa alqabdu in waxa aad qibdootaa wax lagu milkiyaa ninkan markuu mutaqaacid noqdo kabacdiyaa lacagtii la siina oo uu qabdoona oo waayeel uu noqdo ama maalinta uu ruksaysanaayo ama markuu geeriyoodaa waxaa la siinaa dadka waraqadiisa ah oo dhaxalka isaga ku lahaa laakiin diiwaan ahaan waa isaga qorantaha magaciisa ma- magaciisa waa ku qorantahoo waxaa la leeyahay hebel hebel intaasoo lacaguhu kambeniga ku leeyay intaasoo lacaguhu kambeniga ku leeyay laakiin sharciga islaamku markii la fiiriyo maalintii gacantaada ay soo gasho ayaa sanadka u bilaabma markay gacantaada sanad ku jirto markaas kabacdi aad ka sakaynin inta kale kambenigaa iska haysta magac ahaan aa milkigu u jooga laakiin milki taama lama hayo marka waxaa shardi ah mulki taam mulki taam waa shardi waxaa kaloo ku baxaya mulki taam maalulkitaaba xilligii hore addoomaa jiri jiray addoonkaas waxaa la leeyahay intaas oo lacag haddii aad keentid xurata maalkaas maalulkitaabaha la yidhaaho addoonkii wuxuu awood u leeyahay caqdiga iyo heshiiska aad la gashay oo dhan inuu iska fasakho uu yidhaha addoonnimadeedaan rabaaba isagana maalkaas zaka ka waajibi mayso maadaama milki taama aan la haynin oo weli yacni addoonkii uu awood u leeyahay inuu caqdigii iyo heshiiskii uu ka baxo waxaa kaloo ku baxaya milki taam mu- mukaafacaat ulmuwadafiin masaladan hadda aan sheegaynay oo mukaafacaat ulmuwadafiin la yidhaha ama inshuransiga loo aruurinayo kambenigu aruurinayo hadda aan sheegaynay waa la mid zaka kama waajibayso ilaa gacantaada ay soo gasho waxaa la mid a maalka xaaraamta ah maalka xaaraamta ah qofka hadduu ku ganacsanayo maal xaaraam ah isaguna wax zakaahoo ku waajibaya male liannahu xoolaha milkigiisa kuma jiraan ma iska laha xoolaha xoolahan uu ku ganacsanayo waa milkulkhayr xoolaha uu ku ganacsanayo waa milkulkhayr zakadana sideedaba sida hadda aanu soo sheegaynay eh, min xikmati tashriic waxaa ka mid a tadhiir in tadhiir almuzaki qofka zakada bixinayo in loogu dembi dhaafay dee xaaraantu xaaraan ilaahay kuugu dembi dhaafi maayo subxaanahu wa tacaala waxay la mid tahay adigoo mara kaa nijaasowday oo kale oo dhahaya waxaan isaga mayri kaadiyaan isaga dhaqi dhahaya maradii nijaasowday nijaas nijaas laguma mayro nijaas nijaas laguma mayro haddaad nijaasisan tahay oo dembiilo ah tahay wax daahira ku dhaqi kara maal daahir ah ayaa ku dhaqi kara oo xalaal ah idan marka maalka xaaraamka isagana laa zakaata fiih wax zaka oo ka waajibayo ma laha waa maalka laga kasbay eh, jaadkan laga kasbay oo kale iyo sigaarkan kambaniyaasha sigaarka ka shaqeeya iyo oo kale iyo waxaasoo dhan amwaashaas xaaraamtaa oo dhan laa zakaata fiih leanna waxaa weeye milkiga nooca ay ku milkinayaan waa beec aan shuruuddiisii oofsan shayga marka la beecinayo shuruudulbeec kutubta kale aan ugu tegi doonaa waxaa ka mid a an yakuuna muntafacan bih shaygu waa inuu nafci leeyahy jaadkii marka adiga aad ka ganacsanaysay adiguba ku diliba caafimaadkaagiiu khatar ku yahay inuu nafci yeesho iska dhaaf qofka marka jaadka hadduu ka ganacsanayo xoolihii jaadka hadduu yidhaha zakan ka bixin waa nijaas nijaas lagu mayrayo dembigiisii wuxuu rabaa nijaas kale inuu ku dhaqo laba nijaasna isma dahiri karaan laba nijaasaysan isma dahiri karaan marka maalku inuu xalaal yahay shardi xalaal leanna hadduusan xalaal ahayn mulkiba ma jiro mulki taam ah wanisaabu nisaabkiina shardi wey waxaa kaloo shardi ah nisaab buuxa maalku inuu gaaro waa noo iman doonaa maal walbaa wuxuu leeyahay heer markuu gaaro zakadu ay waajib tahay wa mudiyu lxawli sanadka soo tegiddiisina waa shardi inuu sanad soo wareego adigoo gacanta ku haya maalka oo milkigaaga uu ku jiro waa shardi fi lxawliyi kii sanadka loo nisbeeyey waa in sanad uu ka soo wareego oo fi lxawliyi waxaa loola jeedaa waxaa jira maal yacni sanad aan loo shardinayn maal sanad inuu gacantaada ku jiro aan loo shardinayn maalan waxaa ka mid a athimaar waاzuruuc wاlmacaadin waxaasoo dhan shardi ma aha hal sano in gacanta aad ku hayso himaar maalan beertii kuu baxaysa beertu haddii afar bilood ay kugu bislaato isla markaasaad ka sakaynay mahana ma dhehaysid waa inaan raashinka beerta maadaama afar bilood oo beertii iisoo go'day raashinkii inaan hal sano hayo ayaa shardiga ma dhehaysid kaasoo kale shardi ma aha sanadku fil xawliyi maxaa loola jeedaa maalan waa maalu tijaarihii waa maalka lagu ganacsanaayey waa geelii arigii loodii kuwaas wey kuwa sanadka loo shardinayo waxaa jira kuwo sanad aan loo shardinayn maalan zuruucdii oo kale beertii kuu baxday sanad shardi ma aha beertu haddii saddex bilood afar bilood ay kugu bislaato isla markaasaa sake lagaa raba waxaan kaloo sidaas oo kale la mid a eh, macdintii maalan godkii aad ka qodanaysay dahabka dahabka godkii aad ka qodanaysay maalintii dahabka aad hesho markaasay sakadu waajib kugu noqon mooye sanad lama sugaysid sanad marka fil xawliyi saas ula jeedaa waa nooca loo shardinayo xawlka loo shardinayo wa sawmu lmaashiyati xoolaha soofidooduna waa shardi waxaa kaloo shardi ah xooluhu inay soofaan xooluhu inay soofaan oo yacni soofidda ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa inay soo daaqaan kala mubaaxa caws mubaaxa oon xaaraam ahayn waa inay soo daaqaan weliba soomkaas xooluhu marka la leeyahay waa inay soofaan waa inay ku soofaan yacni biisaamati almaalik aw biamrihi qofkii xoolaha iska lahayo maaligga ahaa waa inuu xoolihii soofiyo ama qofuu asagu u wakiishay ama qof asagu uu u wakiishay waa inuu yidhaha xoolaha ii soofi maxaa baxay xoolihii haddaanba la soofinba oo maalan waa xoolahan qoob xirka loo yaqaano magaalada muqdisho sidii maaragta dadka loo biilo oo kale oo inta guryaha lagu xerxareeyo balka loo soo iibinaayo cawska loo soo iibinaayo xoolahaas malaayiin hadday gaaraan falaa zakaata wax zakaaho ka waajibayo ma laha leanna xoolaha waxaa shardiya sida baadiyaha xoolaha lagu yiqiinay oo kale inay u soofaan waa shardi caws mubaaxa inay yacni soo daaqaan shardi wey amaa haddii xoolihii sidii dadkii loo bilay oo xeradii intay ku xaraysan yihiin calafka meeshooda loogu keenayo cawskii loo soo iibinaayo balkii loo soo iibinaayo maankaalkii loo soo iibinaayo waxaasoo dhan falaa zakaata fiih walow xataa aalaaf iyo kumanaan xoolahaasi ha gaaraan hadday doonaan haddii marka waxaanu nidhi soofidda xoolaha waxaa shardiyaa nidhi in xooluhu ay ku soofaan maaligu waa inuu soofiyo ninka xoolaha iska lahaa aw biamri lmaalik ama nin asaga wakiilka ah waxaa baxay haddii tuug uu la cararo xoolihii oo tuuggii uu soofiyo xoolihii waa lagaa dhacay nin tuugaha kaa dhacay tuuggaasaa iska soofsan jirayoo meel intuu geystay baadiye ah ayuu isaga ilaashan jiray xoolahaas wax zakaaho ka waajibaya ma laha leannahu xoolahaas adigiina ma soofin oo iska lahaa amarkaagiina lagu soofin maayo xoogaa lagu haystaa xoog ayaa lagu haystaa faslun fii nisaabi maa tajibu fiihi zakaat faslun haadaa midkani faasilun mid wax kala saara fii nisaabi maa shay nisaabkiisa ayuu u fasal yahay shaygaasoo tajibu fiihi zakaatu zakadu ay ka waajibayso nisaabkiisii fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa raximah اllahu tacaala waxaanu shuruudda noogu jirtay wanisaabu nisaaba shuruudda noogu jirtay xooluhu waa inay gaaraan nisaab marka nisaabkaas maxaa loola jeedaa nisaabkaas maxaa loola jeedaa wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisu cishruuna labaatan weyn oo mihqaalan min mihqaalin mihqaal ah dahabka marka zakadu ay ka waajibayso mustawaha iyo heerka la doonayo inuu gaaro waa inuu gaaro labaatan mihqaal labaatan mihqaal waa wasnan ya markii la miisaamo mihqaalku wuxuu ahaa aalatulwasni waa aalad wax lagu miisaamo ahaa labaatan mihqaal waa inuu miisaan ahaan gaaro marka mihqaalku waxaa weeye waa min almacaayiiri alqadiima waa halbeegyadii ama miisaanadii hore oo qadiimka ahayo xilligan lama isticmaalo mihqaal mihqaal hadda lama isticmaalee garaana hadda la isticmaalaa booskiisii waxaa yimid garaam garaamkaas marka wuxuu noqon ilaa maadaama la yidhi dahabka nisaabkiisii macaayiirtii qadiimka ahayd ama mawaasiintii qadiimka ahayd mihqaal labaatan mihqaal markuu gaaro ayaa dahabka waxaa ka waajibi jiray zako marka labaatanka mihqaal halkii mihqaal garaankeenna markii loo bedelo halkii mihqaal garaankeenna markii loo bedelo waa afar garaan dhibac labaatan iyo shan u noqon waa afar dhibac labaatan iyo shan halkii mihqaal halkii mihqaal wuxuu noqonaa afar garaan dhibac labaatan iyo shan labaatan iyo shanku waxa wey waa labaatan iyo shan riigo waxa soomaalida ay u yaqaanaan riigo meeshay u yaqaanaan wey marka waa afar garaan dhibac labaatan iyo shan labaatan iyo shankaas marka wuxuu noqonaa waa rubuculgaraam garaamkii markii afar meelood loo qaybiyo garaamkii markii ilaa garaamkii waa boqol riigow garaamkii markii afar meelood loo qaybiyo rubuciisi wuxuu noqonaa shan iyo labaatan marka waa afar garaan iyo shan iyo labaatan riigow halkii mihqaal halkii mihqaal marka waxaad ku dhufanee afar dhibic labaatan iyo shan ayaad waxaad ku dhufanee labaatankii labaatankii si ay noogu soo baxdo marka garaan ahaan aan u bedelno cishruun mihqaal garaankii si ay noogu soo baxdo afar dhibic labaatan iyo shan ayaad waxaad ku dhufanee labaatankii ku dhufo waxaa inoo soo baxaya marka siddeetan iyo shan garaan siddeetan iyo shankaas garaan wey marka marka waxaa isku macno noqonaya siddeetan iyo shan garaan iyo cishruuna mihqaalan bimacna waaxid bimacna waaxid saas isagu macno noqonaya marka dahabka nisaabkiisa markii macaayiirtan xadiidada ah ama halbeegyada hadda casriga wax lagu miisaamo markii loo bedelo waa siddeetan iyo shan garaan siddeetan iyo shan garaan maxaa yeele halkii midqaal wuxuu la mid yahay afar dhibic labaatan iyo shan labaatan iyo shankaasi waa rubuculgaraam marka afar dhibic labaatan iyo shan markaan ku dhufanno labaatanka aan ku dhufanno siddeetan iyo shan garaan baa noo soo baxaysa siddeetan iyo shan garaan haddii dahabkaagu dhan yahay markaas way marka seke lagaa rabo ama haddii aada haysatid labaatan garaan konton garaan lixdan garaan toddobaatan garaan wax zaka ahi waajib kuguma ah wixii siddeetan iyo shan ka yar siddeetan iyo shan wixii ka yar waxaa marka la mid noqonaya waxaa la mid noqonaya lacagaha hadda la isticmaalo oo doolarka lacag soomaaliga sacuudiga riyaalkiisa uu isticmaalo junayha oo laga isticmaalo suudaanta laga isticmaalo waxaasoo dhan birtan oo laga isticmaalo waddankan etoobiya laga isticmaalo lacagahaas adduunka magacyada kala duwan leh kulligood waxaa micyaar u noqonaya ama halbeeg u noqonaya dahabka iyo fidada leannahu iyagaa la haleeshiina maadaama lacagahan xilligaas aysan jiri jirin iyagaa la haleeshiina iyagii ayaa la haleeshiinahoo qofku markii lacagtiisa soomaaliga ama dollar ha haysto ama lacag soomaali ha haysto markii siddeetan iyo shan garaan lacag goysa oo u dhiganta markii lacagtiisu gaarto markaasaa la leeyahay zaka hadday waajib kugu tahay zako haddeeray waajib kugu tahay ayaa la leeyahay wa nisaabu lfidati fidada nisaabkeediina mi-ataa dirhamin laba boqol oo dirhamu lacagihii hore la isticmaali jiray oo fidada iyagana nisaabka fidadu waa inay gaaraan laba boqol oo dirham labadan boqol oo dirham ma aha dirham caddi ah ma aha tiro kow iyo laba iyo saddex la dhahay ma ahane waa miisaan wax la miisaamayo la miisaan noqonaya laba boqol oo dirham wey markii miisaanka la saaro laba boqol oo dirham fidadu waa inay la miisaan noqotaa loola jeeda ee ma aha xagga caddiga xisaabta kow iyo laba iyo saddex ma aha waa laba boqol oo dirham wax la miisaan eg ayaa loola jeeda marka fidadan iyadana yacni markii loo bedelo labada boqol oo dirham fidada nisaabkeeda garaamkeeda wuxuu noqon waa shan boqol sagaashan iyo shan garaam wey shan boqol sagaashan iyo shan garaam marka lacagta haddii fido ay tahay waxa aada haysatid shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaan fidadaadu markay gaarto markaasaa waxaa waajib kugu noqonaya inaad fidadii aad ka sakayso fidadii inaad ka sakayso haddii marka labadaba aadan haysan oo lacagahan caadiga aad haysato yacni maalan dollar haddii aad haysatid dollarkii waxaad leedahay siddeetan iyo shan garaan ma goyn karaa lacagta aan haysto ila dahabkiiyaa la haleeshiin siddeetan iyo shan garaan waa goyn karaa markaa tiraa markaasaa dollarkii zakadiisu ay waajib kugu noqon ama nisaabkii aad gaarto lacagahan soomaaliga waxaad leedahay siddeetan iyo shan garaan ma ii goyn kartaa lacagta aan hayo haddii intaa kuu goyn karto iyadana waxaa kugu waajibaya zako walaa budda fiihima walaa budda waxaa laga maarmaan ah fiihimaa fi naqdayn labadaa lacagood oo hadda aanu soo marnay oo waa dahabkii iyo fidadii waxaa laga maarmaan ah min alxawli sanad sanad inay qasnadaada ku jiraan sanad inay qasnadaada ku jiraan waa laga maarmaan ilaa maa yoladii kii ma ahane xasala ka soo xasilay min macdinin god aw rikaasin ama duugtii jaahiliyada ka soo xasilay dahabkii aad ka qodatay macdinka kaas sanad shardi ma ah waa tii hadda aanu sheegaynayoo sanad looma shardiyo markii aad qodato isla markaasaad sakada ka dhiibi kii macdinka aad ka qodatay rikaaskana waa la mid rikaaska waa tii kitaabkii safiinada aan ku soo qaqaadanay waa dafiin aljaahiliya dafiin aljaahiliya aljaahiliya maa qabla rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga bictadiisii ka hor wey sala allahu calayh wasalam dadka jaahiliyadaa wixii meesha ay ku duugteen ayaad heshay isagana isla markaad hesho ayaa zakadu waajib kugu tahay mooye sanad lama fiirinayo sanad looma fiirinayo wayajibu waxaa waajiba fii hayri rikaasi duugtii jaahiliyada hayrkood waxaa ka waajiba rubucu alcushri rubucu alcushri ayaa ka waajiba toban meelood rubiciis ayaa ka waajibaya wixii aan ahayn duugtii jaahiliyada waa lacagihii dahabkii iyo fidadii rubuculcushri ayaa ka waajibaya maala rubuculcushri wuxuu noqon cishruuna mihqaalan markii la yidhaha cishruuna mihqaalan rubuculcushirkiisii waa nisfu mihqaal hal nisqaan midkiisuu noqon markii la yidhaaho laba boqol oo dirham oo fidadii laba boqoloo dirham rubculcushirkeedu wuxuu noqonaa khamsatu daraahim shan dirham uu noqon oo keli ah haddii lacagihii yacni caadiga ahaa loo xisaabo oo markii maalan lacagahaagu adiga ay dhan yihiin maalan kun dollar oo kale kun dollar markii lacagahaagu ay dhan yihiin oo lacagtii maalan kun dollar ay tahay see loo xisaabi waxaad leeda marka hore kun dollar maxaa u cushura maxaa u tobanaa loola jeeda boqol dollar boqolkaas isagana bal afar meelood haddaan u qaybinno halkii meel meeqaa ku soo aadaysa waa shan iyo labaatan shan iyo labaatan dollar kunkiiba shan iyo labaatankaas wey kunkii dollarba waxaa ka waajibi shan iyo labaatankaas dollar ayaa ka waajibi marka saas uu ula jeedaa sheekhu waxaa loo fiirinaa rubuculcushri wa fi rikaasi rikaaskana duugtii jaahiliyadana wa huwa rikaasku dafiinu ljaahiliya jaahiliyada wixii ay duugteen wey wa hum aladiina kaanuu qabla mabcathi الnabiy salى اllahu alayh wasalam waa nabiga intaan la soo saarin sala allahu alayh wasalam ka hor dadkii ahaa jireen wey wax hadda la helayo hadde ma aha laakiin xugum ahaana loo ogaan sharciga xukunkiisa loo ogaan maahane dadkii nabiga ka horreeyey sala allahu alayh wasalam xoole ay duugteen hadda ma helaysid boqol haddaad raadiso laakiin xukunkaad ogaan un mar walbaba wa huwa rikaasku dafiinu ljaahiliya weye alkhumusaa ka waajibay shan meelood markii loo qaybiyo xoolahaas yacni dafiinu ljaahiliya ood heshay shan meelood aad u qaybin hal meel ayaad masaakiinta iyo fuqarada ayaad siin wa nisaabu tijaara ganacsiga nisaabkiisii dukaanaa kuu furan sharikadaa kuu furan nisaabkiisii nisaabu maa yoladii kii nisaabkiisii ushturiyad tijaarada bihimaagaas lagu soo iibiyey oo mina naqdayni labadii lacagood ah nisaabka dukaanka waxaa loo fiirin dukaanka markii hore badeecadiisa maxaad ku soo iibisaa laleeyahy badeecada haddaad ku soo iibisay dahab dahab lacag dahabaad ku soo iibisay dahabkii nisaabkiisi yaa loo fiirin dahabka nisaabkiisi muxuu ahaa siddeetan iyo shan garan markuu dukaankaagu siddeetan iyo shan garan gaaro waa haddaad markii hore dukaanka badeecadiisa dahab ku soo iibisay dahabaa loo fiirin haddii fidla aad ku soo iibisana waxaa la fiirinaa fidlada nisaabkeedu muxuu ahaan jira laba boqoloo dirham uu ahaan jira laba boqoloo dirham qiimaha dukaankaagu markuu gaaro markaasaa lagu leeyahay haddaa zako waajib ay ku tahay lacagta aad ku soo iibisay dukaanka ayaa la fiirin laakiin maadaama hadda dukaamada hadda iyo sharikaadka hadda jira dahab iyo fidlo midna lacago laguma soo iibiyo waxaa lagu soo iibiyaa inta badan ama lacag soomaali ama dollar ayaa lagu soo iibiyaa waxaa lagu jaangoynaa marka siddeetan iyo shantii garaama mar walbaba miisaan noqonaysa asal noqonaysa lacagta dollarku haddii ay siddeetan iyo shan garaan ay goyn karto markaasaa qiimihii dukaanka waxaa la leeyahay hadduuba siddeetan iyo shan garaan lacag goy karta uu kuu gaaray hadday waajib kugu taha laleeyahy hadday waajib kugu tahay zakadii inaad bixiso kunkii dollar waxaad ka bixinaa shan iyo labaatan shan iyo labaatan dollar ayaa ka waajibaya kunkii dollarba saasaad u qiimayn haddii dollar lagu soo iibiyey dukaanka walaa yuctabaru lama fiiriyuu ku yidhi sheekhu nisaabka nisaabka xooluhu nisaab ma gaareen mise nisaab ma gaarin la fiirin maayo ilaa aakhira alxawl sanadka aakhirkiisa maahan sanadka markii aakhirkiisa aad marayso markaasaad xoolahaaga qiimaynay dukaankaaga aad qiimayn ood leedahay dukaankaagu nisaab ma gaaray mise nisaab ma gaarin markaasaad fiirin wey wayajibu waxaa waajibay fiiha fi tijaara xoolaha ganacsiga waxaa ka waajibaya rubucu cushri alqiima qiimadii cushurkeedii cushurku waa toban meelood tobankii meelood hal meel loo qaybiyo qiimada cushurkeedii cushurkaas rubciis ayaa ka waajibaya maalan tusaale ahaan markii laba kun oo dollar haddii lagu qiimeeyo dukaankii laba kun oo dollar haddii lagu qiimeeyo laba kun oo dollar rubucul cushirkeedii wuxuu noqonaa konton dollar oo kale ah konton dollar maxaa yele kunkii dollarba shan iyo labaatan wey shan iyo labaatan kunkii dollarba taasaa ka goysa wax weyn ma aha zakada laakiin shaydaanka ayaa wuxuu rabaa wax weyn intuu kaaga dhigo in cadaabka markaas aada gashid si sakadii aada u diido wax weyn ma aha waxaas waxyaalaha sakada cadaabka lagu gelayo waa wax aada isaga basiid ah oo aada u yar laakiin intaasi waxyaalo ka sii badan ayaa maalayacni qofka ku bixiya iyo wax macno darro ah wax maalayacni macno darroa intaas ku bixin haddii fii sabiilillahi xoolahaaga aad u diiday adigana waxaa laga yaabaa shaydaan iyo tuug iyo in balaayo ilaahay kugu soo sallido tuug aan kaaga shukrinayn oon kaaga ducaynayn oo maaragtaahay cuquubo iyo wax kale mooy wax kale aadan uga helayn ayaa lagaaga sallidi doonaa xoolahaaga aakhirana waa naar aakhirana naar wey ويجب فيها ربع عشر القيمة فصل في نساب الإبل فصل هذا مثل كان فاصل مدح كلا في نساب الإبل وحو فصل يهي قيل نساب كيسي fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa habka geela looga sakeeyo qofka hadduu geel leeyahay habka geela looga sakeeyo ayuu ka hadli sheekh awalu nisaabi alibil geela nisaabkiisa waxaa ugu horeeya khamsun shan neef oo geela ugu horeeya shan neef markuu gaaro markaasaa sekadu ay waajib kugu noqon wixii shan neef ka yar geelaagu seke ma gaarina la leeyahy hadduu saddex yahay afar neef yahay zaka waajib kuguma ah maalintii shan uu kuu gaaro markaasaad seke ka bixin wa fiiha fi lkhamsi shanta neefna shaatuna ahaato neef ari ah shan neef geelaagu hadduu gaaro waxaa waajib kugu noqonaya neef ari ah neef ari inaad ka bixiso neefkaas ariga waxaa weeye laa farqa bayna adakari waalunha orgoy waad ka bixin kartaa neef riyana waad ka bixin kartaa midkaad doontow liannahu ta'da ku jirta shaatun laysa taa'a ta'niif bal taa'ulwaxda ta'danoo kale waxaa la yidhaha waa taa'ulwaxda oo ta' tusinaysa kalin noqosho yacni hal neef ay ta'du tusinay laakiin ta'du ma tusinayso inuu dhadig yahay inay shardi tahay ma tusinayso marka laa farqa bayna adakari waalunha ama orgona waad ka bixin kartaa neef ariyaad ka bixin kartaa wanaad ka bixin kartaa neef lax waad ka bixin kartaa waxaad doonto neef baa un lagaa rabaa hal neef un hal neef un bix wa fiiha shaatun wa fiiha khamsadaas shantaas dhexdeeda waxaa ahaaday shaatun ayaa ahaaday ay jadacatu da'nin neef idaahoo ilka dhacsaday lahaa sana taxdiidiya neef idaahoo hal sana jir ah haddaad ida bixinaysid wey laakiin low ajdacad haddii ay riddo muqadama asnaanihaa ilkaheeda meesha hore hadday riddo labada horeo kale ay u dhacaan ay asqadatu bacda sittati ashhur lix bilood ka bacdi hadday ilka dhacsado neefka idaha ah ajza'at waa u gudah waa u ansixi faalawalu kan hore munazalun waxaa la dejiyey waa sanadka taxdiidiga mansilata albuluuq bisinni qofkiiyo da' ku qaangaaroo kale wahaani midka labaad oo laleeyahay lix bilood hadday ku ilka dhacsatana sekada waa lagu bixin karaana munazalan waxaa la dejiyey mansilata albuluuq bilixtilaam waa qofkii manida ku qaangaaroo kaleu la mid yahay ow haniyatu macis ama waxaad bixin kartaa aricad ilka dhacsaday lahaa sanataani taxdiidan aricad haddaad bixinayso waa inuu laba sano jiro laba sano waa inuu jiro laakiin ida haddaad bixinayso hal sano jir waa kaa gudi karaa markaa ama neef idaahoo lix bilood jira laakiin ilka dhacsaday wayujzi waxaa kaloo ujidaaya aljadacu min aلda'ni aw اthanyu min almacis waa neefkii maaragtaa yani dakarka ahaa waa wankii ama orgugii waa u guday wey wain kaanat ilibilu geela uu heestaahay inaatan dhadig haba wada noqdan geela aad haysato xataa hadduu dhadig wada yahay oo shan halaad uu yahay oo dhadiga orgoy waad ka bixin kartaa orgoy waad ka bixin kartaa ama wan waad ka bixin kartaa awalu nisaabi alibili khamsun wa fiiha shaatun wa fii cashirin toban neefna waxaa ahaadoo geel ah shaataani laba neefoo ari ah laba neefaa lagaa rabaa geelu ilaaha kuu barakeeyey tobanuu kuu gaaray toban hadduu kuu gaaray laba neefaad ka bixin oo ari ah waa sidii hadda aan usoo sharaxnay shaataan yacni waxaad bixin kartaa laba orgoyaad bixin kartaa laba wanaad bixin kartaa laba waxaad bixin kartaa ri laba lax waa sidii hadda aan soo sharxaynoo kale wa fii cashirin waxaa ka waajibaayo toban neef geelu hadduu gaaro shaataani laba neef oo ari ah ayaa ka waajibaaya marka inta u dhexaysa shantii fiiri iyo toban imisaa lagu cafiyey oo u dhexaysa imisaa cafisa waqsiyaa la yidhaha masaladan masaa'ilulwaqsi waxay ku badan tahay xoolahay ku badan tahay amaa dhinaca nuquudda iyo lacagaha waqsi ma lahan amaa yacni maashiyada iyo xoolaha masaa'ilulwaqsiyaa ku badan maxaa yeelay hadda geelu markuu shan ahaa waxaad bixinaysay hal neef oo ariyaad bixinaysay waa kuu barakoodo lix neefaad gaartay weli halkii neefaad bixinay fiiri toddobuu gaaray halkii neefoo arigaad bixinay siddeeduu gaaray halkii neef sagaaluu gaaray halkii neefaad bixinay toban markuu ku gaaro markaasaa isbeddel imaanaa bis oo laba neef markaasay kugu waajibaayan waa waqsi waqsigaa ku badan wa fii khamsa cashara shan iyo tobanna halaatu shiyaahi saddex neef oo ari ah inta u dhexaysana masaa'ilulwaqsigay ku noqonay waa cafis inta u dhexaysa cafis wey geelu markuu toban marayay maxaa kugu waajibaaya labo kow iyo tobanna labadii bisa taagantaha labiyo toban labadii saddex iyo toban afar iyo toban labadii neef uun taaganta isbeddel wuxuu imaanaa shan iyo toban wa fii cishriina labaatanna labaatan geelu hadduu kuu gaaro arbacun afar neef oo ari ah ayaa ka waajibaaya wa fii khamsin wa cishriin labaatan iyo shan markuu kuu gaarana bintu makhaadin uureyda gabadheedii ayaa ahaatay bintu makhaadadaas oo min alibili ee geela ka mid a bintu makhaad uu rey gabadheed yacni mid rimanaa loola jeeda mid riman gabadheedii mid riman maxaa loo leeyahay yacni waxay gaartay hooyadii dharshay ayaa waxay gaartay xilli ay rimi karto xilli ay rimi karto ayay gaartaa loola jeeda yani neefkan la bixinayo naftiisii wey wuxuu gaaray xilli uu rimi karo hooyadii dhashay wey hooyadii dhashay ayaa waxay gaartay xilli yacni da'dii kale ay qaadi karto ayaa hooyadii dhashay gaartaa loola jeeda laakiin xagga da'da laha waxay iska leedahay bintu makhaadadu sanatun hal sano jir wey qaalin hal sano jir ah ayaad bixinay qaalin hal sano jirta waa geelu markuu kuu gaaro labaatan marka geelu markuu labaatan gaaro markaasaa waxaa imaanaya in geel waajib lagaaga dhigay intii labaatan wixii ka yar ari wey bis ari wey yacni qadarka laga bixinayo sakada waa qadar aada isaga yar qadar aada isaga yar wey laakiin dadkii xoolo la yidhaahay waa lagu kari la'yahay sakadii iska bixiy weliba waxaa ugu daran kuwa geeleyda ah kuwa geeleyda ugu daran baadiyaha wax geel sake ka bixiya waaba iska yar yihiinba ilaa man raximahu allahu tacaala inaa waxaa laga sheegay hadda ka hor waxaa la yidhi nin sheekha u yimid markaasu wuxuu yidhi wargeela sake ka bixi haddii kale waxaad geli fabashirhum bicadaabin aliim cadaabaad ku geliyo neefkana inta lasoo suuradeeyo geeli lasoo suuradeeyo isagoo naaruu kugu joog joogsan markaasuu intuu hal neef bixiyey hal neef intuu ka bixiyo geed ku xiray ayaa waxaa la yidhi geedkii ay ka cabaaday hashii markaasu intay geedka ka cabaadi lahayd anigu naarta aan ka cabaada u yidhi inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun naar macnaheedu usan fahamsanayn waxa naaru tahay waa iska jaahid geedkii hashi markii lagu xidhay waxaa la yidhi ay geedkii ilaa xarig ma taqaano ma ogteen xariggii markii lagu xidhay xariggii ka cabaad hashaan quruxda badan buu yidhi intay ka cabaadi lahayd geedkaasi ku xiraan lahayd naarta aan ka cabaado buu yidhi walciyaadu billah acaadana allahu min dalik marka waxaa weeye dadka geeleyda ah dhib weynaa haysto dhib weyn ayaa haysta ninaa wuxuu iga sheekeeyey sanadkii dhowaa hadda xajkii dhowaa ninaa wuxuu soo iibsaday geel fara badan hoteelka aan isla deganayn xajka geel badanuu soo iibsaday markaasuu wuxuu yidhi geelkaygii yaan kusoo xajiyey uu yidhi geelaygii faraha badnaa ayaan kusoo xajiyey uu yidhi markaasaan waxaan yidhi warniyaho geelley saas mama ahaan jirine ilaha ku waafajiyaan nin wanaagsanaa tahay haddiiba aad ogaatay in lagu ciqaabayo geelan haddaadan iibinoo aadan ka soo xajin nin fiicanaa tahay sakadiiyayba diidaana idhi dadku markaasu wuxuu yidhi waxaan ka soo teguu yidhi nin kaloon geela iska ilaashin jirna oo iga geel badnaa waa ka waayuu yidhi in geela qayb ka mida intuu iibiyo uu ku soo xajiyo bal sakadii waa diidi jiray yidhi markaasuu maalin maalmaha ka mid ah waxaan idhi yidhi warsoomaydii sakada haddaadan geela ka bixin oo aadan ka soo xajiyin in qabriga lagugu ciqaabayo su-aalo lagaa weydiinayo markaasuu wuxuu idhi yidhi anigu karfan weynaan dardaarmaahu yidhi karfan weyn in laygu aaso karfantaas markii laygu aaso madaxa iyo majaha ayaan karfantaas gashanaan isku duuduubaahu yidhi malaggu hadduu ii yimaadana su-aalo intuu weydiinayo hadalba ku darsan maayo yidhi waa iska aamusa shub isagaa iska tegi doonuu yidhi haddii ninkaas hoteelu ila deganaa ninkasaa iga sheekaynaya waa xajkii hadda dhowaayo xajkii hadda dhowaa nin saaxiibkiisu geellayu iga sheekaynaa marka mucjisada ninkaas aan ku arkay waa iga diidu yidhi wargeelan ka soo xaji waa diidu yidhi war sakada ka bix waa diiday war soo ma ogid qabriga in lagugu su-aalayo karfan weynaan dardaarmiyuu yidhi in laygu aaso marka madaxay majaha isku duuduubiyuu yidhi malaggu hadduu yimaado war warran uu yidhaaho war haye hadalba ku darsan maayo yidhi saa iska tegaayo yidhi meeshaba waxa ka jiraba ma ogaba waxa meesha ka jira alihiis alle ma oga waa dhib wey jaahilnimadu khatar wey wa fii khamsin wa cishriin labaatan iyo shanna waxaa ahaaday bintu makhaadin min alibil laha waxay iska leedahay sanatun qaalin hal sano jira wa dakhalat waxay gashay fi haaniya taxdiidiya sanadkii labaadna madaxay la gashay sumiyad bidaalika magacaasaa lagu magacaabay bintu makhaad liannahaa aana liummihaa hooyadeed waxaa u dhowaaday an takuuna makhaadan ay xaamilan inay rinto hooyadeedaa waxaa la gaaray xilligii ay rimi lahayd oo da' kale ay qaadi lahayd sidaasaa loogu magacaabay bintu makhaad wa fii sittin wa halaaiina soddon iyo lixna waxaa ahaaday bintu labuun ayaa ahaaday bintu labuun caanooleyda gabadheedii ayaa ahaatay bintu labuunin waa qaalin bintu labuuna ah laha waxaa u sugnaaday bintu labuunka sanataan laba sanay jirtaa inta kale waa waqsi geelii wuxuu kuu gaaray soddon iyo lixuu kuu gaaray ewel waxaan maraynay khamsa wa cishriin labaatan iyo shan labaatan iyo lix ilaa soddon ilaa soddon iyo shan intaas waxaa weeye wax ziyaadaya ma laha qadarku waa iska yaryahay qadarka la bixinayo zakada ilaaha fududeeyey subxaanahu watacaala wa fii sittin wa halaaثiina soddon iyo lixna bintulabuna ahaatay caanoleyda gabadheedii laha waxay iska leedahay bintulabunadu sanataan bintulabuun waxay jirtaa waa qaalin laba sano jir ah qaalin laba sano jira wey wadacanat fi haaliثa sanadkii saddexaadna madaxay la gashay sumiyad bidaalika magacaasaa lagu magacaabay bintulabuun liannahaa aana liummihaa hooyadii dhashay hashii iyada dhashay ayaa waxaa u dhowaaday an tasiira inay ahaato labunan caanooley ay daata labanin inay caano yeelato bisababi wilaadatihaa haaniyan mar labaaday dhali kartay waa hooyadii iyada dhashay wey mar labaad intay dhasho ayay caano yeelan kartay wey hooyada bintulabuun saasaa loogu magacaabay wa fii sittin wa arbaciin afartan iyo lixna waxaa ahaaday xiqatun mid owr mutaysatay oo yacni rati uu boodi karo mid rati uu boodi karo oo yacni rimi kartaba ayaa ahaatay geelu markuu kuu gaaro afartan iyo lix neef inta u dhexaysa lixdan iyo waxaan maraynay waxaan maraynay soddon iyo lix iyo afartan iyo lix inta u dhexaysa fiiri waa toban ku dhowaad ayaa waqsi lagu sameeyey toban ku dhowaadaa waqsi lagu sameeyey oo ilaahay uu cafiyey subxaanahu wa tacaala lahaa xiqada waxaa u sugnaaday halaaثu siniin xiqadu waxay jirtaa waa qaalin saddex sano jirta wa dacanat fi araabica sanadkii afaraadna madaxay la gashay sumiyad bidaalika magacaasaa lagu magacaabay xiqa liannahaa istaxaqad waxay xaq u yeelatay an yadruqaha alfaxlu ratigu inuu boodo waa yani mid orgoon kartabu wa an yurkaba calayha in la koro oo safarada loo aado wa yuxmal calaa dahriha dhabarkeedana waxaa la saaran karaa alaab fara badan xoogay yeelatay xoog ayay yeelatay wa fii sittin wa arbaciina waxaa ahaatay xiqatun lahaa halaatu siniin afartan iyo lix maxaa ku xiga xisaabta ku xigta waa wa fii ixdaa wa sittiin haddana inta u dhexaysa fiiri lixdan iyo kow markuu geelaagu gaaro bal afartan iyo lix iyo lixdan kow inta u dhexaysa waa waqsi intaas cafis way xisaab isbeddeli mayso zakadaadiina isbeddel ku iman maayo lixdan iyo kow waxaa aday jadaca ahaatay jadaca ayay ahaatay waa qaalin ilka dhacsatay lahaa waxay iska leedahay arbacu siniina afar sano jir qaalin afar sano jira ayaa waajib kugu ah geelu hadduu kuu gaaro lixdan iyo kow wa fii sittin wa sabciin toddobaatan iyo lixna waxaa ahaaday geelu markuu toddobaatan iyo lix kuu gaaro bintaa labunin caanooleyda labadoodii gabdhood caanooleyda labadoodii gabdhood waxaa loola jeedaa waa laba qaalmood oo mid walba bintulabuna ah mid walba bintulabunada waxaan ku soo qaadannay waa mid walba laba sanoy jirtaa waa laba qaalmood oo mid walbaa jirta laba sano sanadkii saddexaadna mid walbaa madaxa la gashay wa fii ixdaa wa tisciin toddobaatan iyo lixaan maraynay sagaashan iyo kow markaad gaarto ayaa isbeddel sakadii ku iman wa fii ixdaa wa tisciin sagaashan iyo kowna waxaa ahaaday xiqataani laba owr mutaysteen oo orgoon karow laba orgoon karaa xiqada waa tii hadda aanu soo qaadannay sharaxeediio waa saddex sanay jirtaa marka laba qaalmood oo mid walbaa saddex sano jira ayaa waajibka ugu noqonaya geelaagu hadduu gaaro sagaashan iyo kow wa fii mi'atin wa ixdaa wa cishriin xisaabtu markay halkaa gaarto ayaa haddana sakadii kugu ziyaadiyo isbeddel imaan inta udhexaysana masaa'ilulwaqsi wa fii mi'atin wa ixdaa wa cishriin boqol iyo labaatan iyo kow geelaagu markuu gaaro halaaثu banaati labuun saddex bintu labunaa waajib kugu noqonaya saddex bintu labuno ayaa waajib kugu noqonaya waa saddex qaalmood oo qaalin walbaahi ay jirto laba sano saddex qaalmood oo qaalin walbaa laba sano jir ay tahay ayaa kugu waajibayo geelaagu hadduu gaaro boqol iyo labaatan iyo kow markaa kabacdi qaaciddaa lagu siina sheekhu qaacidduu ku siiyey ilaa xisaabta lama sii wadi karo waa lagu daalo wax dhammaanay xisaab maahee qaacidduu ku siiyo sheekhu wuxuu ku yidhi uma fii kulli arbaciin afartan kasta oo neefoo geela bintulabun ahaatay waa qaalintaas bintulabunkaa laba sano jir ah afartan kasta qaalin laba sano jir ha ka waajibayso wa fii kulli khamsiin konton kastana waxaa ka waajibaaya xiqa konton kastana waxaa ka waajibaaya qaalin saddex sano jir ah sanadkii afaraadna madaxa la gashay xisaabta nidaamkaas ku soco ku yidhi nidaamkaas ku soco marka ziyaadadu waxay ku iman isbeddelku xisaabtu waxay ku iman mar walbaba masalan xisaabtu waxay noo maraysay wa fii mi'atin wa ixdaa wa cishriin boqol iyo labaatan iyo kow geelu hadduu gaaro waxaa ka waajibaayey saddex qaalmood saddex qaalmood oo mid walbaa la yidhaha bintulabun oo laba sano jira ayaa ka waajibaysa goorma marka isbeddelku imaanaho zakadu isbeddel ay ku imaanaho zakadu ay kugu ziyaadi waa markii sagaal geelu ay ku darsoonto oo sagaal geelu ay ku kororto marka boqol iyo labaatan kuwaan maraynay sagaalaa kuu ziyaaday oo geeli wuu kuu barakooday wuxuu kuu noqday boqol iyo soddon boqol iyo soddon marka waxaad u qaybisaa meeqo konton wey meeqo afartanaadaa ku jirta meeqo kontonaadaasi ku jirta boqol iyo soddonkii boqol iyo soddonkii waxaa ku jira laba afartanaad iyo hal konton wey laba afartanaad boqol iyo soddonkii saas u qaybsamay laba afartanaad iyo hal konton qaacidada sidii ku soco marka maxaa ka waajiba aad leedahay dhinaca afartankana bintulabuuna ka waajibi jiray dhinaca kontonkana xiqo sooma ahayn laba bintulabuun iyo hal xiqo laba bintulabuun iyo hal xiqo saasay marka waksiga uu ku soconahoo boqol iyo afartan uu haddana kuu gaaray boqol geel wuxuu kuu gaaray boqol iyo afartan ayuu kuu gaaray meeqa afartanaadaa ku jirta ad leeda haddana meeqa kontonaadaas ku jirta boqol iyo afartankii waa laba kontonaad iyo hal afartanaad soo maaha sidii uma fii kulli fii kulli arbaciin bintulabuun wa fii kulli khamsiinna xiqa qaacidadaasaad ku socon haddana toban kale ilaa ay ka ziyaado zakadu yacni ma sii ziyaadayso boqol iyo afartanaan maraynay toban ku ziyaado boqol iyo konton meeqo kontonaadaa ku jirta saddex kontonaad soo maaha saddex xiqo dhe marka saddex xiqo ayaa ku waajibaysa haddana toban kale markii lagu daro ayaa zakadu ziyaada geeli markii toban kale lagu daro zakadu waa ziyaada boqol iyo wuxuu ku noqday lixdan boqol iyo lixdan meeqo afartanaad wey afar afartanaad wey soo maaha afar afartanaad afar bintulabuunaan ka bixinaynaa marka afar bintulabuun ayaa waajibaysa saas ku sii wad un toban haddana ku dar boqol iyo toddobaatan uu kuu noqday boqol iyo toddobaatanku saddex afartanaad way ku jirtaa iyo hal konton marka waxay noqonaya saddex bintulabuun iyo hal xiqo saasay kuu noqon toban kale ku dar haddana boqol iyo siddeetan ayuu kuu gaaray boqol iyo siddeetan hadduu gaaro waxaa weeye laba kontonaad iyo laba afartanaad wey marka waxay kuu noqonaya laba xiqo iyo laba bintulabuun waxaa ku dari haddana boqol iyo sagaashan haddana boqol iyo sagaashan ayuu haddana kuu noqday boqol iyo sagaashan hadduu noqdo waa saddex kontonaad iyo hal afartanaad soo maaha saddex xiqo iyo hal bintulabuuna wey laba boqol haddana gaarhsiin geeli wuxuu kuu noqday laba boqol sidii unu xisaab laba boqol hadduu kuu noqdo waxaa la yidhaha itifaaqu lfardayn yacni wuxuu kuu noqon karaa shan kontonaad labada boqol shan kontonaad maya waxaan leeyahay afar kontonaad afar kontonaad iyo shan afartanaad dhinaca afartankana waxay ka noqon kartaa shan afartanaad dhinaca kontonka haddaan idhaahna waa afar kontonaad wey marka xaggee la raaci wey marka ilaa dhinaca kontonaadka haddaan marno waxaa nagu waajibaya markaa afar xiqo afar kontonaaday noqon haddii aanu noqonno dhinaca afartanka haddaan qaadanana waa shan afartanaad wey labada boqol ma waxaan bixinaynaa shan bintulabuun mise waxaan bixinaynaa afar xiqo tee raacayna culimmada fuqahada markaas waxay leeyihiin lahu اlikhtiyaar itifaaqu lfardayn laba faradaa madaxa isla galay adigaa khiyaar leh ama waxaad bixin kartaa afar xiqo ama waxaad bixin kartaa shan bintulabuun ayaad bixin karta allah subxaana wa tacaala